bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan waacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warkaidan ku wahayna waxaa ka mid ah guddiga b s c oo toddobaadka dambe turxaanbixin sameynayo agaasimihii hore ee waaxda d c a-da oo loo wareejiyey guddiga adeega dadweynaha iyo kooxda al-shabaab oo joojiyay dhismayaal ka socday muqdisho dowladda soomaaliyana si kulal ayay uga hadashay kulan wacan subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waa toddobada bisha tobanaad sanada labada kun labaatan iyo labada intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan warkaidin kugu hayno kuwa iyo kuwo kale oo faahfaahsanba kusoo dhowaada guddiga adeega dadweynaha ee p s c ayaa bayaan uu soo saaray gelinkii dambe ee shalay ku sheegay in laga bilaabo maalinka arbacada ee isbuuca soo socda uu turxaanbixin sameyn doono waxaa la turxaan bixinayaa afar boqol toddobaatan iyo toddoba qoof ah oo ka mid a sagaal kun boqol konton iyo afar soo dirsaday codsiyo ay ku daneynayaan xilalka xoghayaasha joogtada ee wasaaradda wasaaradaha dowladda dhexe muddada la qabanayo codsiyadan ayaa ku ekayd labaatan iyo toddobadii bishii hore ee sebteembar guddiga p s c ayaa looga laga soo xigtay in turxaan bixinta ay bilaabanaysa toban iyo labada bishan ah ayna socon doonta ilaa iyo labaatan iyo labada bishan oktoobar shakhsiyaadka kusoo baxa turxaan bixintan ayaa magacyadooda lagu wareejin doonaa madaxweynaha dalka william ruto si uu usoo magacaabo guddiga qaran ee adeega booliiska ayaa sheegay in agaasimihii hore ee waaxda dambe baarista wadanka ee d c i george kinoti oo maalmo ka hor iscasilay in loo wareejin doono dhanka guddiga adeega dadweynaha n p s c ayaa shaacisay inay ansixisay wareejinta kinoti laga soo bilaabo labaatan iyo toddobadii bishii hore ee uu xafiiska baneeyey qoraalka guddiga qaran ee adeega booliiska uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee twitter-ka waxaa ku cad in guddiga p s c uu markaasi u xor u yahay jagada loo dhiibayo george kinoti waxa uu xilka markaasi u baneeyey hadda si kumeel gaar ah usii hayo miisa hamiisi saliim
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland saciid cabdulaahi deni ayaa shir guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada waxaana ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedkaasi puntland ee axmed cilmi cismaan karash shirka golaha wasiirada ayaa toddobaadkan looga hadlay amniga soo gudbinta degmooyinka ay ka dhaceysa doorasho hal iyo hal qof iyo hal cod ee golayaasha deegaanka degmooyinka puntland ansixinta wax ka beddelka xeerka howlgabka iyo liitarka shaqaalaha rayidka tababarada shaqaalaha maamulka xaaladaha rababka dalka ka curtay iyo qodobo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta puntland cabdi faarax juuxa ayaa golaha wasiirada la wadaagay soo jeedinta degmooyinka laga qabanayo wejiga labaad ee doorashada hal cod iyo hal qof ee golayaasha deegaanka ee degmooyinka puntland wasaaradda ayaa soo gudbisay sagaalka gobol ee puntland iyo degmooyinka laga qabanayo doorashada iyadoo wadarta degmooyinka ay markaasi yihiin soddon iyo toddoba degmo iskugu jira herarka a p iyo sidoo kale c kuwaasi oo buuxiyey shirwadaha iyo habraaca xulashada degmooyinka doorashada ay ka dhaceyso soo jeedinta degmooyinka doorashada ka dhaceysa iyo iyo markaasi soo dimaha degmooyinka oo ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ayay golahu isla qaateen in loo gudbiyo guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka puntland ee magaciisa loosoo gaabiyo t p e c kulanka golaha wasiirada waxaa sidoo kale lagu ansixiyey wax kabeddelka xeerka howlgabka ah iyo sidoo kale liirtirka shaqaalaha rayidka ee golaha usoo gudbiyey wasaaradda shaqaalaha wasaaradda shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo sidoo kale ciyaaraha madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland saciid cabdulaahi deni ayaa bogaadiyey xeerkan waxauna sidoo kale golahu faray in wasaaraddu si weyn uga faa-iideysta tababarada shaqaalaha dowladda oo hadda ka socdo macadka tababarada shaqaalaha dowlad erahde ee maamulka puntland xaruntiisa magaalada garowe gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir ee arrimaha bulshada iyo wargelinta ee marwe basma caamir axmed jakeeti xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir ayaa waxaa la sheegay inay deeq raashin ah gaarsiiyeen barakacyaal ku sugnaa deegaanka gobadley ee magaalada muqdisho deeqdan waxay ka timid dowladda imaaraadka carabta islamarkaasina waxaa lasoo marsiiyey hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka waxaana loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen kuwaasi oo ka kala yimid guud ahaan gobolada dalka soomaaliya wasiirka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta ee soomaaliya ayaa markaasi laga soo xigtay inuu degniin u diray milkiilayaasha dhismayaal la joojiyay waxaa la sheegay in tallaabo laga qaadi doono dadka dhismayaasha ka socday muqdisho u joojiyey amar ka yimid kooxda al-shabaab kooxda al-shabaab ayaa joojisay dhismayaal ka socday qeybo kamid ah magaalada muqdisho iyadoo milkiilayaasha iskale dhismayaashaasi ku amartay inay hakiyaan shaqada sida xogaha la helay ay muujiyeen axmed macalin fiqi wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta soomaaliya oo shir jaraa-ida qabtay ayaa dadka dhismayaasha ka socday muqdisho u istaajiyay amaro ka yimid kooxda u sheegay in dowladda soomaaliya ay faraysa mulkiilayaasha dhismayaashaasi inaana la qaadan amarka kooxda al-shabaab haddii la qaatan ay ka turjumayso inay tahay arrin dembi ah wuxuu mulkiilayaasha goobahaasi ganacsi faray inay deg deg ah u shaqa bilaabaan isagoona sheegay in dowladda ay tallaabo adag ka markaasi qaadi doonto ciddii aanan u hogaansamin ama awaamiirta u hogaansamin amaamiirteeda ha yeeshee qaadata midda kooxda wasiirka ayaa sidoo kale bogaadiyey kacdoonka shacaab ee ka socda qeybo ka mid ah gobolada soomaaliya marow arrimahan ka hadlayana hadaladiisii waxaa ka mid ahaa waxaan rabaa inaan shirkan jaraa'id oo maanta halkan wasaaradda xarunta wasaaradda aan ku qabanayo arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta wuxuu la xiriiraa fariimo nooga imaanayay iyo cabashooyin dad soomaaliyeed nooga yimid oo runtii quutulyoomkooda ka heli jiray dhismayaasha ka socda meelo ka mida gobolka banaadir iyo hareerihiisa waxaana ka warhaynaa maalmahan dambe in dhismayaal socday iyo dhulal caasimadda iyo hareeraheeda ka socday oo dhismahoodu socday oo dad badan oo soomaaliyeed ay ku tiirsanaayeen oo xoogsitaan in dhismayaashii la joojiyey laguna joojiyey baadii kooxaha argagixisadu ay qaadan jireen oo maaragtay baaqatay sidaas awgeed fariimo ay u soo direen dadkii milkiilayaasha kooxaha argagixisada ah waxaan rabnaa oo dowladda soomaaliya ay faraysaa milkiilayaasha dhismayaashaasi in la qaataa amarka al-shabaab kooxda argagixisada ee al-shabaab wuxuu ka turjumayaa inay tahay arrin dembi ah ama kooxda argagixisada qof ka tirsan oo asaguba dhuumaaleysi ku jooga duurarka in amarkiisa la qaato loona ciqaabo dadkii xoogsatada ah runtii arrintaasi waxay muujinaysaa arrin aysan dowladdu u dulqaadanan inay tahay waxaan faraynaa marka in la fasaxo dhammaan dhismayaasha oo ay bartoodii ka wataan iyadoo ciidamada ammaanku ay runtii tallaabadaas tallaabada ku habboon ay ka qaadi doonaan kooxahaas argagixisada ah ee kusoo xadgudba dadka muwaadiniinta ah cid kasta oo amarka dowladda fulin weydana runtii waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci ah waxaana runtii rabaa sidoo kale inaan u hambaliyeeyo ciidamada qalabka sida oo runtii guulo xoogan ka soo hooyey iyo dadka soomaaliyeed ee iskaashanaya ka soo hooyey furimaha kala duwan kooxaha argagixisadana runtii way jabeen runtii hadda cidda amarkeeda qaadanaysana waa cidaan ka warhayn xogta cadowga argagixisadaa mana dhici doonto inay dad dambe oo soomaaliyeed ay u hanjabaan marka waxaan mar labaad ku celinaynaa in dhammaan dhismayaashii socday ee kooxahaas argagixisada ah fariimahooda lagu joojiyey in la fasaxo oo maaragtay ay dhismayaashii socdaan dadkii quutulyoomkooda ka heli jirayna inaan shaqadaas laga xayirin madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa cafis madaxweyne u fidiyey kumanaan qof oo xabsi lagu xukumay kadib markii lagu helay nooca daroogada ee xashiishka madaxweynaha ayaa sheegay in tallaabadan uu qaaday ay muujinaysa inaana loo baahnayn in qof markaasi xabsi uu ugu jiro keliya inuu isticmaalay xashiish bayaan uu soo saaray ayuu ku xusay in tani ay kumanaan qof ka hor istaagayso inay helaan fursadaha shaqo iyo kuwa waxbarasho hase ahaatee waxa uu caddeeyey in cafiska uu fidiyey ay ka faa'iideysan karaan dadka la qabtay iyagoo daroogadan si shakhsiyeed u adeegsanayo balse aynan ahayn kuwa doonayay inay si markaasi ay qaybiyaan oo ay ka ganacsadaan